alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin faslun fi lxajri fasalkani wuxuu ku saabsan yahay axkaamta xayiraadda dadka qaarkood maalkooda laga saaro ee loo diido inay ku tasarufaan ay ku takrifalaan alxajru fii lugati alcarab waa almancu weeye waa diidmo sharcanna waa almancu min atasarufi fi lmaal waa qof in loo diido oo laga mamnuuco xoolihiisii inuu ku tasarufo ku takrifalo sida inuu iibiyo inuu wax ku soo iibsado inuu cid amaahiyo waxaasoo dhan in laga hor istaago xajrigu markaa waa limaslaxati annaas dadka maslaxadooda iyo dantooda iyadoo la eegayo ayaa la sharciyeeyey yakunu limaslaxati lmaxjuur caleyh aw limaslaxati hayrih qofka xayiraadda la saaray maslaxadiisaa ku jiri karta in maalkiisa laga xayiro waxaa kaloo qof xayiraad loo saaraa cid kale oo maalkiisa xaq ku leh maslaxadooda iyadoo la dhowrayo o la ilaalinayo wuxu uhi musanifku walxajru xayiraadda qof maalkii inuu ku tasarufo laga xayiraa calى sitaة haabit fi الsharci waa mid sugan sharciga dhexdiisa calىa sitatin lix dushooda ayuu ku sugan yihi oo min annaas dadka ka mida lixdaa uu sheegi doono saddex ka mida waxaa loo xayraadda maalkoodii looga saaray limaslaxatihim iyadoo iyaga maslaxadooda loo dhowrayo loo ilaalinayo saddexaasaanuu soo horeysiiyey ka koobaad waa asabiy weeyi waa qofka yaran qaangaarin labyo dhadi kuu doonayaba ha noqdee ilaa uu qaangaadhayo maalkiisa xayiraad baa ka saaran xayiraaddiisuna waa limaslaxatihi maslaxadiisa iyo dantiisa awey waayo ilmaa yar haddii xoolihiisa lagu sii daayo wuu iska baabiinaya xayiraaddaasina uma baahna inay maxkamadi saarto hadhow markuu qaangaadhana inay xayraaddii maxkamadi ka qaado uma baahna yaraanta awgii bay xayraaddu u fuulaysaa marka uu qaangaadho isagoo raashid oo xoolihiisa maamulan karo o hagaajisan karana xayraaddii iskeed bay isaga tegeysa xayraaddu waxay saaraanaysaa ilaa uu qaangaadhayo ilah baa hi wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan faadfacuu ilayhim amwaalahum agoomaha imtixaama buu hi ilahay marka qaangaarhkoodu soo dhowaadaa la imtixaamaya waxaa lagu imtixaamayaa xoolihii wax ka mida loo dhiibaya oo la odhanayaa markaa dee iibi ama wax ku soo iibi si loo eego tasarufkiisa in yahay qof laxa jecla leh xoolihiisa ilaashan kara iyo in kale markaa marka uu qaangaadho haddii imtixaanka natiijadiisu ay ahayd inuu raashid iyo mid xoolihiisa maamulan kara u yahay markaasaa xooli lagu wareejinaya hadduu qaangaadho isagoo safiiha oo xoolihiisa aan maamulan karinna xooli waa laga haynaya weli isagoo qaangaadhayba waayo qof xoolihiisa maamulan karo way agoonnimadiisana way dhammaato dee uu qaangaadhayba laakiin hadduu qaangaadho isaga oo safiiha oo bilaalaxa jeclaa xoolihiisa aan ilaashanayn xayiraadda way saaraanaysaa intaa dabadeed hadduu la xajeclo yeesho xayiraaddaas way ka qaadmaysaa xaakimna uma baahna inay ka qaadato qofka labaad ee xayiraadi saaran tahay almajnuunu waa qofka waalan waalida awgeed bay xayiraaddu u fuulaysaa iyaduna uma baahna xaakim iyo maxkamadi inay saarto uma baahna marka uu miirsadana xayiraaddaas way ka qaadmaysaa maxkamad ka qaada iyadoo aanay jirin waayo dee qofka waalani ka yare garaadsadeen qaangaadhin isaga ayaa ka daran qolada saddexaad ee xayiraadda loo saaray maslaxadooda iyo dantooda iyadoo la dhowrayo wa safiihu weeye waa safiiha ka waxmagaratada ah safiihu inoo fasiro wuxu uhi wahuwa safiihu almubadilu limaalihi weeye waa ka xoolihiisa daadaadinaya aladii yasrifuhu fii gayri masaarifihi dadka caqliga lihi iyo laxejecladu xoolahooda meelaha ay ku bixiyaan meelaan ahayn buu ku bixinaya isagu oo muxuu ku bixinayaa maa laa yacuudu nafcu ilayhi caajilan walaa aajilan waxaan waxtar dhow oo soo degdega iyo waxtar dambe oo raasamaala midnaba aan lahayn ayuu xoolihiisa ku bixinaya sa baddu ku daadinaya xoolihiisa ama xoolihiisiibaa qiimihii ay taagnaayeen qiimo aada uga hooseeya ayuu ku iibinaya iyadoo cid si gaara ugu turaya aana jirin xoolahaan macnalo lahayn baloorhkiisii kontonkan kun ahaabuu shan kun siinaya ama toban kun siinaya ama aduu waxaa dee dadku ay kala siistaane qiimihiisu iyo waxaad uga hooseeya gaadhigiisii labaatanka kun ahaabuu shan iyo toban kun iska siinaya saasoo kale xoolihiisii noolaa jinjaadabuu siisanaya waxaa kaloo shaaficiyadu ay qabaan haddii xoolihiisa uu ku bixinayo arrin xaaraana ama makruuha inuu yahay safiih oo isna ay tahay xoolihiisa in laga xayiro oo ilaahay baa yidhi walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum kuwa waxmagaratadaa bilaalxejecladaa xoolaha ha u dhiibina amwaalakum xoolii waxaa laga dhigay xoolo la wada leeyi lakiin waa xoolii isaga u gaarka u lahaa weye alati jacala allahu lakum qiyaama warzuquuhum fiiha ka masruufa baa la yidhi xoolaa isaga gacanta ugeli lakin ka masruufa waksuuhum mariinna uga jara waquluu lahum qowla macruuf hadal wanaagsanna kula hadlo dee aa ku jeesjeesina oo magarataa tahay iyo bilaa caqli baa tahay iyo waxaa ku odhanina xoolaha inuu ilaaliya qofka markaa kaana khayraadda waxaa loo saaray waa limaslaxatihi safiihu haddaba laba u qaybsamaa safiih maxjuur calayhi safiih xayiraad la saaray maxkamaddu ay xayiraad ka saartay maalkiisa tasarufaadkiisa uu maalkiisa ku tasarufo oo dhami ama tasarufaadka maaliga oo dhami kama ansaxayanka oo laga xayiro waa laga joojiye hadduu qofku yahay safiih mid wax magarataay oo xoolihiisii aan ilaashanayn oo bilaalexejecela ah laakiin aan xayiraad la saarin kaa waxaa la idhaahdaa safiih mulaqa baa la idhaahdaa bimacnaa xayiraadima saara markaa inta xayiraad laga saaraya tasarufaadkiisu way ansaxayaan ilama waallo waa qof miyir qabee maalintaa laga xayiro maalkiisa wixii ka dambeeya ayuunbaana tasarufaadkiisu ansaxahayn waayo saddexdaa maslaxadooda awgood baa xayiraadda loo saaray waxaa kaloo uu sheegay saddex kale oo cid kale maslaxadooda iyadoo la dhowrayo maalkoodii laga xayiray waalaatatu yuxjaru calayhim lixaqi hayri alawalka koowaad waayo waa almuflis waa qofka kacay uu kacay baynu dhahnaa inagu laakiin kicis qura ma ahee waa qof deyntii lagu lahaa maalkiisa ay ka badatay waman kaana dayn aladii calayhi akar min maalihi weliba deynta addayn lxaal ayaa looga jeeda deynta wakhtigii lagu heshiiye in la bixiyo uu taagan yahi deynta muddaysane muddadeeda aan weli la gaadhin qofka looma xayiri karo laakiin waa deyn muddaysan muddadeediina waa la gaadhay maalkiisina ma wafayn karo muflis baa kaa la dhahdaa muflisku fii luqat اlcarab man saara maaluhu fuluusan waa ka xoolihiisii ay fuluus noqdeen fuluusta de inagu lacagta hadda fuluus layska idhaahdaahe fuluusta waxaa la odhan jiray waa lacagta dee dahab iyo dinaar waxaa ka samaysan laakiin maqshuushka ah lacag saafiya aan ahayn marka laakiin halkan mufliska waxaa looga jeedaa ka maalba aan hayn ku dayn baxo ama maalkiisu uu yar yahay oo deynta lagu leeyay wakhtigeedu taagan yahay aan aanu bixinayn alladii mufliskaasoo irtakabatu duyuun duyuune ay dusha ka fuushay deynkana waxaa looga jeedaa deynka laba sifo leh addeynu allaasim alxaal azaa'idu calaa maali waaba saddex sifada deyntu waa inay deyn laazima tahay oo dayn ikhtiyaar uu u leeyahay hadday tahay xayiraad lama saari tusaalahaan qof bay wax kala iibsadeen shaygiibaa dayn lagaga iibiyey dayn waxaa lagu leeyahay amankiisa laakiin muddatulkhiyaar buu ku jiraa dayntii laazimaha sana dee iibkuu faskin karaabo nin waxba lagu lahayn buu noqon karaabo taa xayiraad looma saari karo qofka wakadalika dayntu xaallo waa inay tawaa inay tay dayn waktigii bixinteeda lagu ballamay uu taagan yahay hadday muddaysantao muddadeedii aan la gaadhin inta ka hadhay baabuu ilaahay maal ku arsaaqi karaa oo ku dayn baxee xayraad la saari maayo ilaa la gaadhaya muddadeedii waxaa kaloo shardiya qofkaa daynta lagu leeyahay si xayraad maalkiisa looga saaro in daynta lagu leeyahay maalkiisa ay ka badan tahay oo haddii maalkiisa iyo dayntu ay isleeg yihiin xayraad la saari maayo dee daynta maalkaaga daynta ku bixi unbaa la leeyahay haddii maalkiisu uu daynta ka badan yahayna waa sidaasoo kale waaye haddaba yaa kan xayiraaddiisa yaa dalbaya xayiraadda mar walba cidda qofka saaraysaa noocana waa xaakim yaa dalbaya waxaa dalbi kara dadkii daynta ku lahaa dhammaantood ama qaarkood hadday dalbaan qaadiga u tagaanoo dhahwa ninkii hebele noo gashaye isnaa maaluu ku dayn baxa ma haye intaa yeera uu haye noo xayr balse candhana waa xubine si intaasuna aanu aanu helo isaga laftiisa ayaana dalbi kara oo odhan kara waxa weeyaan qaadiyow dayn baa laygu leeyahay maalkaygan inama wafeynaye intan yari intaanay ugu bixin iga xayir si dadka xaqoodu markaaanu u seegin markaasuu xaakimku xayraad saaraya marka xayraadda la saaro laga bilaabo tasarufaatu fii acyaani maalihi baaila tasarufaadkiisu waa laba nooc ee qofkani daynun baa lagu yeeshay sidiisa kale waa qof caaqila oo baaliqa oo raashidoo safiya aan ahayn xayraaddan waxaa loo saaray dadka daynta kule iyadoo xaqooda loo ilaalinaya sooma marka tasarufaadkiisa maaliga ee xoolaa la xidhan labay noqonayaan inuu maalkii ku tasarufo laga xayiray tasarufkaasi ma ansaxayo iyo inuu dumadiisa ku tasarufo oo dad buu heshiis shaqo la geli karaa oo kiraysan kara wax cusub buu soo amaahan karaa dumadiisa ku soo amaahan karaa ile dumadiisu waa saxiixo waa qaa'imo dumadiisi may may dhimanoo may baabi'in xooluhun baa laga xayiray waayo dadkii haddaba qofka daynta ku lahaa laba nooc bay noqonayaan qof xoolahoodii oo sidoodii ku soo gaadhay kuwaasi xoolahooday leeyihin khalaas dadka kale daynta ku lihiina lama qaybsana lama qaybsanayaan tusaale ahaan adiga baloor buu ka amaaday baloorkii oo sidiisii oo gurina aan laga dhisin oo aanu siine iibine isagu hayo ayaad ku soo gaadhay de baloorkaaga baad qaadanaysa oo halka ay shaqaynaysa nin iyo xoolihii aragti baa ka dhaxaysa gaari buu kaa iibsaday gaarigoo sidiisa u hayaad ku soo gaadhay gaarigagaad kaxaysanaysa kuwa kale deynta ku lihi ma odhan karaan waaan kula qaybsana rasuulka calayh salaatu wasalaam yihi man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin qad aflasa fahuwa axaqu bihi min hayri qofka xoolihiisii oo sidoodii ku soo gaadha nin kacay xoolihiisa isagaa ku xaqle buri nebigu calayh salatu wasalaam bukhaari muslim baa wariyay can abi hureyra xoolihiisii oo sidoodii kumuu soo gaadhin dee dadkaa kale daynta kule ayuunbaa wixii qofkaa lagu soo gaadhay uu la qaybsanaya waxaa lagu soo gaadhayna waxay u qaybsanayaan nisabka ay dayntoodu siday kala ahayd dee boqoley baa loogu qaybinaya intaa markaa ay ku soo gaadheen marka ay qaybsadaan inay dhibaan intaa dabadeed looma ogola nabigu calayh salaatu wasalaam nin baa wakhtigii nebiga midho uu iibsaday buu ku khasaaray markaasaa dayn badan lagu yeeshay faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam tasadaquu caleyh rasuulku dadkiibuu ku uri waa ninkaa deymoobay wax ku sadaqadaysta fatasadaqa annaasu caleyh falam yablug dalika wafaa dayni waa ku sadaqadaysteen sadaqadii waa bixin weyday dayntii faqaala rasuulu llaahi lihuraamaai khuduu maa wajadtum walaysa lakum ila dalik waxaad ka heshaan ka qaata wax kalena kuma lihdin ninkaa wax kale kuma lihdin macnaheedu maaha dayn kuma lihdin bimacnaa inaad xidhaan iyo inaad qaanabtaan iyo wain kaana duu cusratin fanadiratu ilaa maysara weeye mar haddii qofku uu yahay qof mucsira oo wuxuu ku deynbaxa aan hayn intuu xoolo helayo waajibku waa in laga sugo weeye in la xidho iyo in la qaanabo iyo in la aflagaadeeye iyo midnama bannaana laakiin waxaa isweydiin leh qofka dayn lagu yeeshay maalkiisa maxaa dayntaa loo iibin karaa maxaase aan loo iibin karin waxaa loo iibin karaa horta gurigiisa waa loo iibin karaa oo la odhan maayo guriga ka maarmi maayo waa hantiye aan loo daayo dee kiruu geli karaa khaadimka hadduu addoon leeyaho kalena waa loo iibin karaa markuubkiisa gaadiidkiisana waa loo iibin karaa gaadhigiisoo kale marka ha kiraysto kiruu ku heli karaa ninkaa waxba waa laga waayey wax allaalo waxayaa ma jirto manaa waa dee waa in laga suga wey haddii ninkii wixii uu hayana laga qaado wuxuu wax ku kiraystana aanu hayn muslimiintay waajib ku tahay dowladda laga bilaabo meeluu dega iyo wuxuu cuno iyo in la siiyo oo iminka soo gaalada lama sheego in qofku marka uu shaqo beelo guri la siiyo oo wuxuu cunana la siiyo masruuf go-an ilaa intu shaqo keeliya dee shaqo raadsanna waa la dhaha soo ma waa sidii islaamku farayay saas lakin waxaa hariiba inaan dhulka islaamka badankiisa taasi aanay ka jirin dowladdu lacag kastoo haysana oo dadkii xaalkoodu yahay isdabala un waxba aan la siinahayn xagga dharka iyo waxaa waxaa looga tegaya bay dhahdeen isku joog isaga ku habboon inta kale xataa waa laga iibinaya meesha waxaa la ysku wadayaa qofkan deynta lagu leeyahay in isagiina dee uu sii noolaado qof sii jira unu ahaado dadkii deynta ku lahaana dee xaqoodii ay helaan oo isagoo haysta wadaadku soddon khamiis daynna lagu leeyahay soddonkaaga hayse la odhan maayo xabad kala bax baa la leeyahay laaya kuwaa kugu habboon iyo surwaalkaad ka hoos xidhan lahayd iyo garankii iyo koofiyadii iyo cimaamadii intaa wadaad kala baxo inta kale waa la iibinaya wey dadkii deynta la'aa baa loo iibinaya waayo waayo ka labaad ee maalkiisa laga xayirayo iyadoo cid kale xaqooda la ilaalinayo walmariidu weeye waa ka xanuunsanaya almakhuufu calayhi ay almowt almakhuufu calayhi almowtu ee geeri looga baqayo macnaa xanuun laysleeya ka kici maayo oo wuu ku dhimanaya waa ka u hayo fayuxjaru calayhi xayiraad baa la saarayaa فيma zaada wixii ka ziyaadsan calى الثuluثi baa xayraad laga saaraya kuma tabaruci karo فيma yatabarcu bihi mima zaada calى الثuluثi baa loo jeedaa wuxuu ku tabarucay o dhan baa laga xayirayaa saddex meelood oo meel maalkiisa ka badan saddex meeloodoo meel waa ku tabaruci karaa qofkaa uu hayo xanuunkaa laisleeyahy ka kici maayo laakiin wixii ka badan xayraad baa ka saaran oo kuma tabaruci karo oo dayna ninkan laguma lahee maxaa loogu diiday markuu xaaladdaa ku jiro inuu maalkiisa saddex meelood oo meel wixii ka badan ku tabaruco waxaa loogu diiday min ajli xaqi lwaraa oo qofku markastoo xagga geerida u dhowaado waxaa sii xoogaysanaya xaqa dhexlayaashiisu ay ku leeyihiin maalkiisa waxaana dhici karta dadka qaarkood markay isidhaahdaan il geeriyeed baad leedihiin iyaga oo markaa dhibaya dadka dhaxlayaashooda inay xoolaha gebigooda wada bixiyaan xoolahana dee dad baa eeganaya qofkan geeridiisa sugaya mogta markaa kuwaasa xaqoodii la dhowraya oo saxaabigii sacd bin abi waqaas la odhan jiray markii sanadkii xajatulwadaac uu xajiye aad uu u xanuunsaday nebiga calayh salatu salaam wuxuu ku yidhi xanuun daran baa haya xoolo badanna waa leeyay cidii dhexlaysana inan baa jirta yanaa cid igu dhexlaysa dee bilfard maaha casab ahaan marka maalkayga saddex meeloodoo labama sadaqadaysta nebigu wuxuu ku uhi maya kala bar ma sadaqadaystaa maya kadib nebigu wuxuu ku yihi athuluثu wاthuluثu kaiiru yani thuluث baa inaad sadaqadaystaa ay kuu bannaantay isagaaba badan waliba inaad ka sii yaraysaa fiican lihaadaba ibn cabaas uu odhan jiray haddii dadku uluka ay iska dayi lahaayeenoo rubuc iyo ay u leexan lahaayeen baa fiicnaan layd nebigu waanuu sababeeyey calayh salatu salaam wuxuu hi inaka an tadaara warasataka akhniyaa khayru min an tadaarahum caallatan yatakafafuuna annaas dhaxlayaashaada inaad ka tagto iyagoo xoola haysta ayaa dhaanto oo ka khayr badan iyaga oo caydha oo dadka gacmaha hoos haysto oo baryaya inaad ka tagto marka xadiidkaasi wuxuu caddeeyey sababta looga xayiray wixii uluka ka badan inay tahay lixaqi lwaraa dhaxlayaasha xaqooda iyadoo la ilaalinayo maxaa ka xayiran haddaba qofka xanuunka noocaasi waayo xanuunkaa laisleeyahy malaa ka kici maayo waxaa ka xayiran wixii tabarucaa ka xayiran sadaqad hibo dardaaran saddex meeloodoo meel wixii kabadan kuma dardaarmi karo addoomma xorayn laakiin dayn lagu leeya wuu bixin karaa wakadalika xoolihiisa wuu iibin karaa lahu baycu maalih xayraadda kan saareenna uma baahna qaadi iyo maxkamada inay saarto sideeday u saarnaanaysa haddii uu xanuunkaa ku dhinto ayay arrintu sidaa ahaanaysa laakiin xanuunka isagoo hayo wixii uu bixiyey sadaqada ama hibaa ama hadiyada hadduu xanuunkii ku dhiman waayo uu bogsado ulu baa ka badnaaday saasuu ku baxaya isagu waayo maxay noo caddaatay khatartii xanuunkaa laga filanayo oo ah in layslaawu ku dhimanayaa inaana jirin marka hadduu xanuunkaa ku dhinta ayuunbay axkaamtu saa hore ku soconaysa waayo markaa qofku xoolihiisa intee lag buu ku dardaarmi karaa ulu saddex meeloodow meel iyo ka yar ka badan hadduu ku dardaarmo go-aanka waxaa iskale markuu dhinto weliba dhaxlayaashiisa oo waxay odhan karaan khalaas dardaarankiisa aanu fulin waxay kale odhan karaan wixii ulu ka badan maanaan ogolaan ila iyagaa la dhaxalkeen wahaaliduka saddexaad ee isna khayraaddu ay saaran tahay alcabdu waa addoonka alladii addoonkaasoo lam yu'dan lahu aan loo fasixin fi tijaarati ganacsiga addoonka sayidkiiso aanu ganacsi u fasixin isna khayraad baa saaran oo tasarufkiisu ma ansaxayo waayo xoolamala dee addoon wilaayana male oo dee naftiisaaba laga mas-uuliyey waayo hadduu tasarufa haddaba ka warrama tasarufaadka addoonku noociyay leeyihin haddii uu tasarufo hadduu dhibaato geysto horta addoonku jinaayo oo halkaa deyni ay ka soo baydho isagaa u qoolan waa calaa raqabatihi oo dadka uu dhibka u geystay ama xoolahooda isaga xidhan karaan sayidkiisu dee ama ha furto ama isaga u qaata ha idhahdeen wixii mucaamalaad xagga maalkaoo isaga cid kala dhex mara haddii mid loo idmay waa maduun waayo sayidkiisu u idmay waa dee maalka uu ka shaqaynayeybaa ayaa lagu yeelanayaa haddii kale kasbigiisa wuxuu soo saaro dad buu markaa tasarufaad maaliya mucaamalaad maaliya ay dhex mareen sayidkiisuna uma idmin waa fii dimatihi dumadiisuu saaran yahayo xaqaas oo qofka xaqa kullihi wuxuu sugayaa ilaa uu xoroobayo ila isagaa addoon aan ma'duun ahayn mucaamalaad la galayoo wax amaahiyey wax ka iibiyeyoo wax ka iibsaday markaa saddexaasaa loo qaybiya dadka xayraadda markaa la saaraya dee intan kuma koobne aad bay uga badan yihin dadka xayraaddu maalkooda ka saarantahe murtadkaa ka mida qof baa muslim buu ahaan jiray diintii buu ka baxay ilaa xaalkiisu uu kala caddaanayo maalkiisu waa mawquuf kuma tasarufi karo ma cadda inuu isagu leeyahay iyo inuu fay yahay oo baytulmaalka la geenayo haddii uu islaamnimadii ku soo noqdo waxaa caddaanaysa markii uu murtadkaa maalka inuu isagu lahaa haddii ridadaa lagu dilo ku dhintana waa caddaatay maalintuu ridoobay laga bilaabo xoolahaas inay fay noqdeen xoolo haniimoo kalaayo baytulmaalka dowladdu ay la wareegto ile murtadku cidna ma dhaxalo cidina ma dhaxasho buti oo balaayoqabe waxaa kaloo ka mida dadka xayiraaddu ay saaran tahay alraahin fi lmarhuun qofku hadduu shay rahmo shaygaasi wuu ka xayiranya isaga oo ma iibin karo xaqa murtahinka ka rahmaday xaqiisa ayaana loo xayiray hadduu isagu u idmo u idhaahdo waad iibin kartaa dhib ma laha laakiin kii rahmaday oon idmin ma iibin karo xayiraad baa ka saaran lixaqi raahib wuxu uhi watasarufu sabiyi ka yaran qaangaarin tasarufkiisiiyo walmajnuuni ka waalan tasarufkiisiiyo wasafiihi ka safiiha ah ee xayiraaddu ay saaran tahay tasarufkiisu hayru saxiixin weeye tasarufkiisa maaligaa baa looga jeeda xoolo la xidhiidha oo iibkoodu ma ansaxayo iibsashadoodu ma ansaxayso hibadoodu ma ansaxayso jamiicu tasarufaat almaaliya ma ansaxayso oo kawaalan iyo ka yar iyo dhammaantood dadka mas-uulka kaabaa xoolaha u maamulaya aabbahaana arrintaa xaq u leh aabbi haddaanu jirinna awowgaa meesha soo gelay awow aabbo haddaanu jirinna maxkamadda arrintu ku wareegaysa shaaficiyadu ma qabaan inay hooyo caruurta agoontaa waxu maamulayso ilaa inay maxkamadide ugu dhiibto u cayinta mooyaane sida muctamadkaa aabbe awoowe aabbe haddaana labadaa midna joogin qaadiga qaadigu hadduu cid u magacaabo ciddaasaa agoonta xoolaha mas-uuluga ah innaga iminka islaami baa iska wada haysta sooma inkastoo wejhu filmadhab tahay dee oo culimada qaarkood ay qabaan inay hooyadu tahay aabbiya awooba hadday maqan yihiin qofka u mudane xoolaha u maamulaya inay tahay laakiin sida muctamadku waa saas waayo kuwan waxaa la mid a ka qofka hurda tasarufaadkiisu ma ansaxayaan isagoo hurduu hadrayaa wax iibinaya nin baa ka faa'iidaysta dabato oo hurdo wax kaga iibsaday ma ansaxayo sakraankaa la mid a ka sirkhaansan wuxu uhi watasarufu lmuflisi ka mufliska tasarufkiisu ay bacda darbi alxajri calayhi baa looga jeedaa marka xayraadda la saare kadib yasixu wuu ansaxayaa fii dimati hadduu dumadiisa ku tasarufo ila isagu waa qof caaqila oo baaliq oo raashida dayn awgeedunbaa maalkiisii looga xayiray marka maalkaanu ku tasarufi karin laakiin dumadiisa wuu ku tasarufi karaa baycusalam uu cid wax kaga iibin karaa maal uu leeyahy ma iibin karo laakiin baycusalam uu cid wax kaga iibin karaa wakadaalika waxbuu dee amaah ku soo iibsan karaa isagu waayo taasna wax dhibaatay ku haysaa dadkii deynta ku lahaa wax dhibaataa kuma hayso waayo duuna acyaani maali ay duuna tasarufi tasarufkiisu ansixi maayo fii acyaani maali maalkiisa jooga laftiisa ku tasarufo waa marka xayiraadda laga saaro waayo waa tasaruf cid kale xaqoodiisee jiraya weeye tasarufkaasi fulayana dee xayiraaddu macnaba may lahaateen iyo faa'iido wuu guursan karaa gabadha meherka igu laabu odhan karaa wuu furi karaa gabadhii waxa weeyaan khulci uu geli karaa dee kaas isagaaba xoolo u soo kordhinaya sooma islaantuu dee furniinka ka iibin karaa marka tasaruf maalkiisa ku tacalluqa maha kaas wa tasarufu lmariidi buu ihi ka xanuunsanaya tasarufkiisu xanuunkee ma xanuun oo dhan ba almakuuf calayhi min maradihi almowt waa ka looga baqaya xanuunkaa inuu ku dhinto xanuun halisa baa haya oo laisleeya ka kici maayo waa kaas fii ma uu ku tasarufo wixii zaada ka badan cala ulu ulu ka badan ama liwaariin wuu u dardaarmo tusaale ahaan mid dhexlayaashiisa ka mida mawquufun waa mid ku xidhan cala ijaasati alwaraa dhaxlayaashu inay ogolaadaan hadday ogolaadaan tasarufkiisaasi wuu furi haddii kalena ma fulaya oo iyaga xaqooda xayraadda loo saaray hadday ogolaadaan xaqoodii bay ka tanaasuleen weyi isagoo xanuun halisi hayo ayuu xoole ku tabarucay wuxuu ku dhintay xanuunkii waxaa iskale markaa xoolihii baa la eegayaa ulu wixii ka badan go-aankiisa waxaa iskale dhexlayaasha inay ogolaadaan iyo inaan ogolaan wuxuu u dardaarmay mid ka mida dhexlayaashii dee laa wasiyata liwaarit buuri xadiidku sooma dhaxle looma dardaarmi karo ma la siinayaa waxaa loo dardaarmay waxay ku xidhan tahay ogolaanshaha dhaxlayaasha kale haddii ay ogolaadaan waa la siin haddii kalena waa xaqoodii weeye goorma ayaa ogolaanshahoodu uu fulaya intuu nool yahay oo dhan diidmadoodii ogolaanshahoodu raad ma leh oo wasiyada iyo tabarucaat ulmariid maradan makhuufan calayh waxay ku tacalluqaan oo ay ku xidhan yihiin axkaamtoodu qofka dhimashadiisa walihada uhi min bacdi mawquufun waa mid ku xidhan calaa ijaazati alwarahati dhaxlayaasha ogolaanshahooda min bacdi ay min bacdi mowti markuu dhinto kadib ay ogolaadaan marka isagoo nool bay ogolaadeen madhaan ma walaalka yaa u dardaarantay markaad dhimatay in gurigaa la siiyaa waanu ogolaanin welina wuu nooli ogolaanshahoodaasi wax allaale wax ka dhalanaya ma jiraan iyago isagoo weli nool bay diideen ihahdeen m maanaan ogolaan dardaarankaagaas waxba diidmoodaa kama soconayso waa markuu dhintay iyagu go-aanka leeyihin inay ogolaadaan wixii ulud ka badan ee uu ku dardaarmay ama uu ku tabarucay iyo dardaaranka u dardaarmay mid ka mid a dhexlayaasha isbedel baaba iman karoo dad markuu noolaa dhexlayaal ahaabaa noqon kara marka dambe kuwaan dhexlayaal baan ahayn sooma mid markuu u dardaarmay dhaxlo ahaa ayaa markuu dhintay noqon kara midaan dhex lahayn tusaale inanba muu lahayn wuxuu lahaa tusaaleaan hablo iyo inama ay walaala yihiin markaa dhexlayaal bay ahayn sooma inamadaas loo casabadiya inamadaas uu dardaarmay mid ka mida wax isagoo dhaxlaabuu u dardaarmay sooma intaanu dhiman buu inan dhalay isagoo inan labuu dhintay walaalkii wuxuu u dardaarmay ma fulayaan waay markanuu dhintay dhaxla maaha de inankiisa xijaabaya sooma inankiisa xijaabaya wasiya liwaari noqon maysaba wuxu uhi watasaruf lcabdi addoonka tasarufkiisa addoonka laga hadlay waa addoonka aan loo idmin tasarufka aan loo idmin yakuunu wuxuu ahaanayaa fii dimatihi buu noqonaya fii dimati alcabd wa yutbacu bihi isagaa loo raacaya bacda cidqi marka la xoreeye kadib idaa cataqa hadduu xoroobo oo inaga nidhi addoonku hadduu dhib geysto waa calaa raqabatihi sooma waa neef xooloo dee dhib geystay hadday raashin kaa cunto iyadaad u haysata qofkii lahaa dee ha furto oo ha bixiyo raashinkii ama iyada u qaadaa ku dhaad addoonkina waa saasoo kale wuxuu dhib geysto haddii tasarufka loo idmana maxaynu nidhi maalkaa dee uu ku shaqaynaya ku tijaaraynayay ama kasbigiisaa laga jaray wixii loo soo raaco tasarufkaa ka dhasha haddii iyadoon loo idmin uu tasarufu wax iibiyo wax amaahdo waa fii dimati wax dumadiisa saaran intanuu addoonka yahayna dumad male intuu xoroobaya baa la sugi doonaa markaasaa loo raaci doonaa waay halkaa haddaba mas'alaa isweydiin leh waa ka yidhi musanifku tasarufka sabigu ma ansaxayo iminka inagu caruurta dee caruurtao dhan lacag nusaaca baa la siiyaa deetana dukaan iskuulka ku dhex yaal ama ka baxsan bay wax ka iibsadaan bal iibkaa ka warrama waa tasarufu sabiyini wax badan baa loo dirsadaa lacagta qaado dukaanka roodhi ka soo iibi nusasaaciyi carruurta yarar ay qaadan lahaayeen soo iibi tasarufaad dee noocaasoo carruurta hadda aynu u dirsanaa jira sooma kuwaa tale xukunkooda muxuu noqonayaa alxisni waa sheekha kifaayat akhyaar kitaabka ladhaale kitaabkan aynu akhriyayna sharaxay wuxuu leeyahy waxyaabaha maanta aadka u baahay waxaa ka mida in caruurta yaryar loo dirsado xaajaadka qaarkood inay soo iibiyaan waana caado markaa dee dhulka iyo buldaanta aada ugu faaftay daruuraana keeni karta taas waxaa laga yaaa qofkii weynaadee inaanu dukaanka aanu tegi karin u jaban yahay qof weynu yahay ama marka taasoo kale waxaa habboon buu leeyahy kolley de waxyaaba yaryar baa loo dirsanayaa wax qiimo weyn le aan ahayne in la haleeshiiyo almucaaaat mucaaaatka waa bayc lmucaaaat iyadoon laba wada hadalba in isudhiibisu wax lagu kala iibsado marka haddee shaaficiyada qaarkood baa leh waxyaaba muxaqaraadka iska liita way ku ansaxaysaa sida ibnu surayj oo kale iyo nawowi laftiisa iyo marka taana intaa la haleeshiiyaa fiicanoo la idhaahdo caruurta yaryar een qaangaadhi laakiin garaadsaday waa loo dirsan karaa inay soo iibiyaan waxyaabaha yaryar ee iska qiimahoodu iska liito sida kuwa aynu tusaale ku sheegayna oo kale qofkii markaa ka iibiyeyna dee tasarufka iyo mucaamaladaasi uu galay mid saxiixa bay noqonaysaa halkaa muus ka soo iibi halkaa roodhi ka soo iibi waxyaaba gaas inoo soo iibi waxyaabaha noocaas laakiin hadduu ku yimaado ka waran inan yaroo qaan gaadhin oo wata waxa weeyaan toban kun oo doolar oo ku dhahdo gaadhigaa iga iibi oo aad ka iibiso ilmo yaroo dee aan qaan gaadhin lacagta noocaasa inaan loo dhiibin dad dee wax ka sii yihiin mooyaane waynu isku ognahay sooma dad lacagay ka daadaadanaysoo dee si kale mooyi marka waad iska garanaysaa wayna wax ka khaldan yihiin waa inaad heshiis iib la gashaa kuma bannaana laakiin waxyaabaha yarare iska muxaqaraadka ah caruurta waa laga iibin karaa mar hadduu curfigi yahay in loo dirsado waxay tusinaysaa in dadkii soo dirsaday raalli ay ku yihiin iibka noocaas ama iibinta noocaas marka qaar laxbaa loo dhiiba arisa ilmo yaroo la wareegaya quraac ama saambuuse oo iibinaya mogta haddaynu albaabkan xidhno aynu dhaahno ilmo yar tasarufkiisu noocu yahay ooma ansaxayo dee kaa saambuusihii ama quraacii laga iibsaday midaan ansixin buu noqonaya xaajaana keenaysa marar badan soo maaha marka waxyaabaha yaryare caruurtu ay iibinayaane dadkii mas-uulka ka ah ay u ogolaadeen ama iyaga loo dirsanayay soo iibinayaan waxyaabaha iska qiimaha yara sida saxiixa way iska ansaxaysaa waa laga soo reebayaa tasarufaadka uu yidhi sabiga ka ansixi maayaan waay faslun fi sulxi wamaa yatbacuhu buu ku saabsan yihi sulxiga iyo waxyaabo raaci doona oo waddooyinkii axkaamtooda ku saabsan sulxigu fii luqati alcarab waa qaطcu lmunaazac waa muranka in lasoo afjaro sharcanna waa caqdun oo yaxsulu bihi qaطcu اlkhusuumati bayna almutakhaasimiin sulxigu waa heshiis lagu gaadhayo murankii iyo ishaysashadii in meesha laga saaro waana shay ilaahay noo sharciyey ilaahay baa yidhi wasulxu khayr hadduu yahay dee heshiis aan xaaraan xalaalaynayn ama xalaal aan xaaraan ka dhigayn oo rasuulka yidhi asulxu jaa'isun bayna almuslimiin heshiisku waa mid bannaan muslimiinta dhexdooda ilaa sulxan axalla xaraaman oo xarama xalaalan sulxi xaaraan xalaal ka dhigaya mooyaane ama xaaraan ama xalaal xalaal xaaraan ka dhigaya ama xaaraan xalaal ka dhigaya wuxuu uhi wayasixu wuu ansaxayaa sulxu sulxigii maca aliqraari qirasha markay jirto fil amwaali buu ku ansaxayaa xoolaha iyo wamaa afdaa ilayha wixii xoolo dadka gaadhsiiyey macnaa xoolo sabab u noqda inuu qofkani xoolo xaq u yeesho sabab u noqdo haddaba sulxigu waa laba nooc sulxun maca aliqraar iyadoo xaqii laysu qiray marka hore khusuumaa jirtay oo xaqi laysuma qirsanaynba intaa dabeed baa xaqii laysu qiray markii laysu qiray baa sulxi laga galay tusaale ahaan nin baad ku lahayd boqol doolar markaasuu yihi waxba iguma lihidba muran dabadii wuu qiray inaad boqolkaa ku leeda u qirta markaasaad sulxi ka gasheen wuxu uhi saalixnii min miatika calaa khamsiin niga boqolka waad igu leedahaye waan xusuustaye boqolkii konton inaan ku siiyo igula heshii waa sulxun maca aliqraar taas nooca labaad waa sulxun maca alinkaar oo qofkii xaqan aad u sheeganayso kuuma qirsanaba haddana wuxuu ku leeyahy isjiidjiidadka iyo maxkamad tegista iyo waxaasaan dhibsanaya niyo waxba iguma liide laakiin aynu ku suluxnay inaan intaa ku siiyo kun doolar baan kugu leeya baad lahayd mogta xalaalo waxaad ugu leedahay ma jirta buu kuuri laakiin niyow nin sharaf labaan ahaye hebel baa dayn loo haystaa iyo maxkamad iyo isjiidjiidad iyo diyaar uma hiye kunkaa ad ii sheegeen si aanad igu lahayn waxaad igu leeshaysaa shan boqol inaan ku siiyo shanta kalena aad ka tanaasusho waa sulxu maca alinkaar waa baail cinda shaaficiya ma ansaxaya bay leeyihin mar haddaan waxba laysu qirsanayn maxaan u ansaxahayn waxaan u ansaxahayn dee labada midkoodunbaa xaq aanu lahayn qaadanaya sooma oo kii loo sheeganaya haddii adoo kunka lagu leeyahay intuu dafiray uu yidhi shan boqol igula sulux dee shan boqol buu xaqdarro ku qaatay sooma ilaa hadduu qiran lahaa waxaa laga yaaba inaan looga tageene haddii kan u sheeganaya aan waxba ku lahaynna tusaale aynu sheegnay shan boqoloo qofka aanu ku lahayn buu xaqdarro kaga qaatay ilaahayna wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu amwaalakum baynakum bilbaail waa xoolaha xaqdarro ku cunaya ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin maya inagu ilataa ma ogin laakiin labada qof mar hadday heshiis galeen cumuumka adilada heshiiska dhiiri gelinaysa way soo gelayaan ilaahay marka la hortagayo aakhiray ku kala bixi doonaan kii xaq lagu lahaa ka murmayey iyo kii xaq aanu lahayn qofka ku qabsaday sulxigu haddaba asulxu maca aliqraar baa ansaxaya buuri halkaa maxaynu markaa ka fahamnay asulxu maca alinkaar inaanu inaanu ansaxahayn sulxigu muxuu ku ansaxaa fi lamwaal xoolo xooluhu cayn bay noqon karaan xoolo dee la taaban karo xoolo nooloo kale ari geel wax noocaasa alaab daynna way noqon karaan ciwadulmutalafaat bay noqon karaan qofkani xoolaad lahayd uu kaa baabiyey magdhowgoodii ay xoolo noqon karaan waxa kale oo sulxigu uu ku ansaxayaa buuhi waxaan xoolo ahayn laakiin qofku xoolo inuu yeesho sababa sida qisaastii oo kale qof baa qof camdan u dilay dadkii dhiigga lahaa waxay u door leeyihiin inay qisaastaan iyo inay qisaastaa ku bedeshaan mag markaa qisaasta lafteedii maal maaha laakiin tuaddii ila almaal oo maal bay dee sabab u noqotahay oo magtiia waayo haddii iyada laga tanaasulo dee mag baa lagu bedelan karaa markaa sulxigu qisaasta uu ku ansaxaya wayaan macnaheedu oo wuxuu odhan karaa qofkii qisaasta lagu lahaa waa ninuu qisaasta iga daaya oo aan laba magood aan idin siin waa lagu sulxin karaa akara min diya hal mag in ka badan war laba laba boqoloo halaad aan idin siiya ninuu dilka iga daaya odhan karaa qolada qisaastale laftooda waxay odhan karaan qisaasta aanu kaa dayn waxaa nagula sulxidaa inaad saddex magood bixiso saddex boqoloo halaad ninkayga naga sii oo jaais boqol dee isagu waa boqolkii shareecadu waajibisay labada kalena waxay ku yimaadeen amarka kalena sulxi bay ku yimaadeen waa sulxu calaa akara min addiya waa jaais magtii qofkan lagu lahaa shareecadu ay xadiday ka badan in lagula sulxiya waa bannaanta laakiin sulxigu labadaa qofe uu dhex maray uunbuu xidhaay u khuseeya lakiin innagu maxaynu ka dhignaa xeer qaanuun baynu ka dhignaa reer hebelow berigii ninkii aanu idinka dillay waa idinkii yidhi laba magoodood ka bixisaan mooyaane qisaasta idinka dayn mayno dee annagana maanta waa sidii oo kale qofkii magta lahaaba waxba lama weydiine dad kalea iska maamulanaya sooma qofka qisaasta le oo dhaxlayaasha ah ayuunbaa magtana go-aanka gaari kara inuu mag qaato inaanu qaadana u qisaasto inuu magta kula sulxiyo dadkii inay ka badato boqol halaad ninkii inuu wax ka daayo laakiin inaga dad kalea iska maamusha xeer waxa la dhaa baa lagu shaqeya waxa leeyahy reer hebel waxay noo xeera in ninkay naga dilaan laba boqoloo halaad ay ka bixiyaan marka dee iminka malaa waa laysi soo wada gaadhay ee berigii hore la kale xoogga weynaana reeraha qaar baaba dee xeer looga dhigay in la idhaahdo ninkaad naga dishaanna waa boqolkaan idinka dilaana waa konton waa xeerar shareecadii khilaafsan waxaa kaloo dhacaysa odayaasha go-aan iska gaadhay oo dadkii magta lahaaba iyagoo aan waxba ka weydiin bay odhanayaan toban halaad baa inoo xeeray inaynu iska dayno toban baanu idinka dayn xoolahana daynaysa maadaale adu calalaqal waa in la weydiiyo oo dee ogolaansho laga helo dadkii magta lahaa haddii agooni ay leedahayna cid cafiyi kartaba ma jirtaba neef lama cafiyi karo marka waxaynu moodnaa un in shareece la ysku xukumi waaye xagga dowladuhun baynu eegnaaye shacabkay ka dhex buuxdaa shareece la ysku xukumi waaye ilaa shacabku uu shareecada isku xukumay dhexdiisana dowlad shareecadii oo dhan ku xukumta lama helayo shareecadoo dhammaystiran ku xukumta lama helayo aljazaa min jinsi alcamal kamaa takuun yuwalla calaykum wixii marka aan maal ahayn hadala soco maalla aan sabab u noqon sulxi lagama geli karo sida waxaa loo yaqaano qadfiga oo qof baa ku qadfiyo zine iyo wax kugu sheegay dabeetana caddaynna uu waayo waxaa tihi waa xadulqadfi ninkan ha lay xadeeye siddeetan jeedal ha laygu dhufto ilaa adaa ka dayn kara siddeetanka jeedal dalbina kara wuxuu ar sideetanka iga daayo saalixni calaa maal kun xaala baan ku siinayaa sideetanka iga daa laa yajuusu laka inaad kunkaa qaadato waayo sulxi waxaa laga geli karaa maal ama wax maal dadka gaadhsiiyo sabab u noqdo qisaastaasoo kale iyo laakiin lagama geli karo waa innaga qof baa la caaya tusaalaan waa la qadfi ama waxaan qadfayn baa lagu caaya ama si xun baa loola dhaqmo waa la bahdilay xaalo waxa la dhaha baynu qaadnaa soo ma xaalow xaggaad jirta adugu de waa sulxun fii kayri maalin walaa fii ma yuaddi ila almaal waa sulxi waxaan maal ahayn ama wax maal gaadhsiinayo sababaya aan ahayn lagu galay wey haddii la dhaa waa tacsiirna inta badan waa ganaax baynu dhaha soo ma ganaax shaksi qaadan karaa ma jiro ganaaxa dowlad baa qaadi karta iyadoo shaaficiyadu sidoodaba aanay ogoleyn cid maal lagu ganaaxo dowladda cid kale toona maal cid kuma ganaaxi kartay leeyihin laakiin sida saxiixa qofka maal waa lagu ganaaxi karaa madaahib kalena waa qabaan adilana waa tusinaysaa qofka maal in lagu ganaaxo laakiin cidda maal qof ku ganaaxi kartaa waa dowlad ama ciday dowlad u fasaxda marka cuqaashii oo kale ma odhan karnaa awooddaa dowladdaa siisay inay dadka qaarkood ganaaxaan nin baa nin caayo waxaan qadfi ahayn buu ku caayo xaal inay ka qaadaan haddii fasaxaa dee dowladda ay ka haystaan waxbay ganaaxi karaan oo dee ganaax dowladay samaysoo kale weeye laakiin shacab isagu isganaaxaya oo tacsiir isagu isku dhufanayo weliba tacsiir maali ah waana sida xaalkan la sheegay waxaasuu u badan yahay sax maa taas waayo waxaa dhacaysa tusaalahaan inan baa ayaa la kufsanayaa dabeetana xaal wax la dhaa baa laga qaadaya ninkii kufsiga dee hadduu ninku gabadhii ka zinaysto kufsi kaga sinaystay dee xuquuq baa ka dhalanaysa oo ka waajibaysa hadduu bikrad jabiyey bakaaradaasi waa mag waa magteedii hadduu ifdaa ku sameeyey tusaale ahaan oo isu faruuray iyaduna waa mag dhammaystiran waxaa kaloo ay yeelanaysaa sadaq mahrulmilina way ku yeelanaysaa nabarra haddii u geystay iyagana waa looga xaqaya waxaa kaloo dee xaq ilaahayna waa ku waajibinaya hadda haddee zinadaasi ku sugnaato waa layn xadkii baa lagu dhufanaya haddaanay zinadu ku sugnayn ila zinadu qiraal ama afar markhaati bay ku sugnaataayoo farta oo fargalka ku jirta arkayee waxyaabaha kale ee dee si markhaatiyaal intaa ka sokeeya ku sugmi kara iyo gabadhi dee xaq bay u yeelanaysaa waana masale maanta masaladaasi lagu wareeray masalaha ku saabsan kufsiga oo aadna loogu soo celceliyo horta dhulkeenni waxaa laga dhigay dhul gebigiisu wada kufsiya oo inuu kufsigu aad inoogu badan yahay baa laga dhigaa hadya jeerna dad baa ugu gabanaya xeerar shareecada khilaafsan in ummadda loo sameeyo waxaa jirana waxaa lagu xakamayn karaa waa kow dadka iimaankoodao la xoojiyo laba cuquubaadka shareecada u dejisay oo kuwan xeerarku ay sheegayaan ka adag in lagu fuliyo dadka faldambiyeedkaa sameeya waxaanay sheeg sheegayaan oo dhan waxaa ka adag cuquubaadka ay shareecadu u sheegtay baa ka adag mar dambey miirsaan dadka qaarkood marka la tusay lahaa bal shareecadu waxay tidhi eg iyo waxay ka xukumtay masaaisha bal gabadha xoolaba iyaguma soo qaadaan gabadha isama ogin qofkuba xadhig iyo xuun baa lagu cayuqaado farjigeedu isticmaalay wax maharulmil kama waajibiyaan xeero shayban hadduu bikrad jabiye hadduu isu faro waxa wax laga soo qaadaa ma jirto inta badanna xeerasha noocaasee kufsiga ka hadlaya waxyaabo kaloo kufsiba aan la xidhiidhin oo shareecadeenna iyo dhaqankeennaba khilaafsanna waa la raaciyaa waa lagu dhex qariyaa xeerkii berigii dhoweyd xeerkii kufsiga aadka looga hadlay waddankeenna waanu akhrinay oo dee waxyaaba fara badan oo aan kufsiba shaqo ku lahayn oo shareecadana toos uga hor imanaya oo dhaqamadii gaaladaa oo ilaa ninka iyo xaaskiisa waxa dhex maraya dee taabanaya ayaa lagu dhex qarinayay alxamdu lilah waa tii xeerkaa madaxweynuhu dib u celiyey jaza allahu khayra isagoo saxanna golaha wakiiladu ay ansixiyeen golaha guurtiidaa weli haysta muddo dheeroo sanadaabay haystaan xagga madaxweynehana umay gudbin golihii wakiiladana kumay celin hadda waa kii saxanaa waa kii saxnaa halkaasaa bahalkii lagu dabray xeerkii saxnaa ee shareecada waafaqsanaa golaha guurtidu ku dabrayey iyagaa sheegi doona waxay u haystaan golaha guurtidu imaa inay madaxweyneha u gudbiyaan oo imaa golaha wakiilada dib ugu celiyaan waxaanan maqlayey dadka qaarkood oo madaxda ka mida soomaalida oo lahaa xeerka somalilan baa laga ansixiyey puntland baa laga ansixiyey xamar in laga ansixiyey oo maxaa lagu diidaya marka iyagana waxaan u sheegayaa ka somalilan laga ansixiyey inaanu ahayn kii gaalada iyo cidda dabada ay ka wadaan ay soo sameeyeene dhaqan xumada xambaarsanaa kaa somalilan way diiday culimadeedi iyo shacabkeedi iyo madaxdeedu way diideen kaas ka laga ansixiyey mid shareecada waafaqsan buu ahaa ilaa heerka aan sheegay gaadhi iyagana waxaan kula talinayaa in ay culimadooda iyo dadka diinta iyo dhaqanka yaqaana ay u bandhigaan xeerkaa iminka la isku haysto dabeetana wixii shareecada khilaafsan dee laga saaro maa yukhaalifu sharca allah qofka dee taa diide ee yidhaahda maya isagoo shareecada khilaafsan hla meel mariyo kaasi dee halis buu ku jiraaba isagaa halis ku jiraba laakiin waa in shareecada loo bandhigo ilahay wuxuu uhi fain tanazactum fii shay farudduuh ila llahi warasuul in kuntum tuminuuna billahi walyowmi alaakhir wax allaalo wixii la isku qabto waa in shareecada loo celiyo wixii shareeca diidana waa marduud man camila camala laysa caleyh amruna fahuwa rad dad muslimiinana waa imin wixii shareecadu ay ogolaatana xeer ha noqdo qaanuun ha noqdo wax kale ha noqdo lama diidayo wixii shareecada waafaqsana shareecada aan ka hor imanahayn waayo wa huwa buu idhi sulxigu noocaani laba nooc weeye haddaba asulxu maca aliqraar fi alamwaali wamaa addaa ilayha noocaani waa laba nooc oo halkan wuxuu ku tilmaamayaa sulxigu inaanu ahayn caqdi ama heshiis goonidiisa u taagan laakiin axkaam kale oo axkaamta mucaamalaadka ah ayuu farac ka yahay noocaani laba nooc weeye sulxu ibraa'im waa sulxu ibraa sulxi qofkii wax lagaga daynayo wa sulxu mucaawadatin iyo heshiis waxa weeyaan qofka wixiisii wax kale loogu bedelayo wixiisii wax kale in loogu bedelaa lagu heshiinayo ulibraa sulxiga kadayntu ikhtisaaru waa qofkii inuu ku gaabsado kii xaqa lahaa min xaqi xaqiisi waa inuu kaga gaabsado calaa bacdihi barhki sulxu ibraa waa kaa waa inuu idhaahdo kunkii aan kugu lahaa igula sulux inaad shan boqol isiiso shan boqolla aan kaa daayo marka wixiisii uu barh ka kacay wasulxu ibraa waa kuu nebigu kacab ibni maalik iyo ibni abi xadrad labadaa ninoo masaajidka isku qaanabayo masaajidka dhexdiisa markuu maqlayoo isku qayliyey waa siduu nebigu kula teliyey nebigu alayh salatu salaam kacab wuxuu ku yihi andaci shatra war kale barhka daa isagiina markuu aqbalay taa kacab uui qad facaltu ya rasuul allah waa aqbalay rasuulka ilaahayow wuxuu uhi qum faqdihi kacoo waxa weeyaan xaqiisa sii maxay idhahdeen jilib carama idhahdeen soomaalidu mar haddii sulxi la galo wixii lagu sulxiy waa in markiiba la fuliyo wey oo qofkii inta xaqiisii bar kamid ou ka kacay haddana intii kale inay dayn kusii maqnaato ma aha buuri rasuulka orodoo kaco wixii u gudbu uri rasuulka alayh salatu wasalam waayo taasi waa haddii waxa laysku lahaa u daynahaa sida lacagtaasoo kale waxa laysku lahaa hadduu cayn ahaa ka waran cayn toban neef oo adhiya buu ayuu ninkani ninkan u hayey waaba kaga murmay markii hore markii dambe waa aqbalay sulxi bay gaadhay war shanna ii keen shanna la hadh buuri shantaa la hadhuuri dee ka dayn maaha ile dayn lagu lahaa mayahayne waa hibay noqonayaan axkaamtii hibaday qaadanayaan axkaamulhiba qofka waxaa laga daayay hadduu yahay dayn lagu lahaa oo dumadiisa saarayd wax ka mida waa ibra ka dhaafis wey cayn lagu lahaa haddii bar looga kacana waa sabaloorkii ay isku haysteen ama dhulkii ay isku haysteen buu ii sulxi kula galay qayb inuu u daayo hibuu noqonaya mar haddii loo qira daynu isagu leeyi waay haddii ka waran wixii wax kale in loogu bedelo ay ku heshiiyeen sulxu mucaawada kaa la idhaahdaa oo tusaalahaan lacag buu ku lahaa war lacagtii ma hayay buu dhani waxaad igula sulxidaa lacagtii inaan kugu bedelo xoola nool mar hadduu bedelba yimi waa bayc axkaamtii iib ku yeelanaya kaas ama dhul inaan kugu bedelo ama gaadhi inaan kugu bedelo dayntii aad igu lahay axkaamtii iib ku yeelanaya mar haddii laba maal laysku bedelaya qofkaa kii lagu lahaa iyo kanuu bixinaya waaya haddii waxa loogu bedelay uu manfaco yahayna wuxu uhi tusaale ahaan war niu dayntii aad igu lahayd ma hayee gurigaygaa sanad ku deganow axkaamtii ijaaradu yeelanaya axkaamu ee alijaara ayuu yeelanaya hadduu yidhi tusaale ahaan dayntii aad igu lahayd niyo waxaad igula sulxidaa inaad ammaano u haysato gurigayga ama gaarhigayga axkaamtii caaradu yeelanaya axkaamtii ammaanaysiinta wuxu uhi walaa yajuusu ma bannaana ay walaa yasixu ansixin maayo tacliiquhu sulxigii in lagu xidho calaa sharin shari in lagu xidho oo dee la yidhaaho tusaale ahaan waxaas haddii markay bishu labiyo tobnaad markay bilaato ama rabadaan markay bilaato faqad saalaxtuka calaa kada bisha bilashadeedii baa lagu xidhay sooma ama idaa qadima fulaan hebel markuu safar ka soo noqdo ma ansaxayo sulxigaasi waayo sulxigi waa inaga nihi waa ibraa waa kadayn ama waa hibo ama waa bayc ama waa ijaaro ama waa icaaro wakulu hadihi alcuquud laa yasixu tacliiquha cuquuddaasoo dhanna shardi laguma xidhi karo oo shardi ma aqbalaan waayo walmucaawadatu buu ihi sulxulmucaawadu waa cuduuluhu waa leexashadiisa qofkii xaqa lahaa uu ka leexdo can xaqihi ilaa ayri ilaa caynin oo ayrihi caynaan isagii ahayn uu leexdo wax kale in loogu bedelo aqbalo wayajri caleyh waxaa ku soconaya xukmulbaac xaqii uu lahaa mid kale in loogu bedelo mar haddii uu ogolaaday axkaamtii iibka ayuu yeelanayaayo khiyaarulmajlis iyo khiyaaru raddi bilcayb iyo intaanu la wareegin aanu ku tasarufi karin axkaamtii iibka o dhan baa ka dhalanaysa halkan wuxuu kaga hadlayaa masaa'il ku saabsan xuquuqda wadooyinka iyo noocyada wadooyinku ay leeyihin axkaamta ay leeyihiin mar kastoo baabka aan marayo mas'ala igu soo dhacda mararka qaarkoodna waan sheega masaladaas waxay tahy waxaa masaa'ishan aynu maqli doonaa ay caddaynaysaa shareecada islaamku inaanay ahayn shareeco u timi inay nidaamiso cibaadaadka addoonka iyo ilaah u dhexeeyo qura ee ay tahay shareeco ilaahay subxana wa tacaala u soo dejiyey in lagu noolaado oo adduunyada lafteeda lagu maareeyo nolosha dadka oo lagu saxo waana shareeco kaamiloo dadka taa ugu filan labadaba ugu filan cibaado iyo iyo nolol labadaba ugu filan waa diinu cibaada wa diinu xayaat wa shariica diin lislaam waa ka ilahi qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamaati lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah bidalika umirtu ana awal muslimiin geeridaadii noloshaadaba ilahay baa subxana wa tacaala iskale maamulkeedina ilahay baa xaq u leh marka waxaa wax aad looga xumaado o la yaab leh in dad muslimiin oo laga yaabo xataa inay salaada tukadaan inay aaminsan yihiin shareecadu nolosha bani aadamka o dhan inaanay maarayn karin waxyaabaha qaarkood in meel kale laga doono loo baahanayo shareecada waxaan laga helayn maba jiraba shay walba xukunkiisa si gaaray u sheegtay ama qaacido guudu hoos tagaabay sheegtay laa darara walaa diraar inteeba axkaam hoos tegaysa iyo waxa weeyaan qawaacidda la midka ah axkaam badan baa hoos tegaysa baabkan haddaba wuxuu ka warramayaa isagoo taa aynu sheegayno u markhaati furaya wadooyinka iyo axkaamtooda waxaan idhaahdaa halkaa markaan marayo haddii minhaajka inta ku taale ku saabsan axkaamta wadooyinka dowladaheenna hoose ay ku dhaqmi lahaayeen muran iyo dhibaato badanoo wadooyinkeenna ka taagani maanta way meesha way ka bixilay way soo afgoylay bal u fiirso wuxu uhi wayajuusu waxa u bannaa lilinsaani qofkii ee almuslimi shardi waxaynu muslim yahay qofkaa laga hadlaya qofkii muslimkaa waxa u bannaan gaal uma bannaanee an yushrica inuu soo saaro rawshanan barande inuu waddada barande ku soo saaro aw saabaatan matnigumuu sheegin aynu ku darayna ama saabaat saabaatku waa maxay saabaadku waxa weeyaan waa waa heego waa berande gidaar ilaa gidaarown gidaarkaa ka soo baxo kaa kalena gaadha waa dee sidaan suuqan gobinnimo kale waxa weeyaan barandahan weynee hadhaynaya ee labada dhisme inta udhaxayso o dhan dee qarinaya kaasaa saabaad la idhaa waxaa la mida miisaan mijiroor buu ku soo saari karaa waddada wadadee haddaba wadadaa laba nooca ariiq naafid ah oo markii dhulkaa la qorsheynaya baa la sameeyeyba oo magaalada halkaasu ka soo gala halkaasu ka baxa ariiq naafida baa kaa leedha axkaam gaara buu leeyahy fii ariiqi naafidin ay fii hawaa'i ariiqi naafidin waddo furan oon soo oodmin oo soo xidhmin hawadeedu ku soo saari karaa barandaha iyo saabaadka iyo miisaabka iyo waa shaaricu maftuux linaas oo cid gaar ahoo lihima jirto dadka oo dhan ayuu ka dhaxeeya inuu waxyaabaha waddada ku soo saaro shardi bay leedahay bixayu meel buu ku soo saari karaa arrintaas ay u bannaantay laa yatadararu aanu ku dhib mudan aan ku dhibtoomahayn almaaru ka maraya ama kuwa maraya bihi barandihiisa ay wixiisa aanu kudhibtoomahayn ku dhibaatoonahayn marka maxaa shardi ah horta waa inaanu waddadii madoobeynahayn hadday waddadii mugdi noqonayso ma bannaana oo iftiinkii dee uu ka xijaabayo hadday tahay wadda lugeed qofka dadka u dheere weliba madaxa alaab ku sitaa waa inuu hoos mari karo haddii ay noqonayso dadkii inay ka foororrsadaanna ma bannaana dadkii mudee dhibaya hadday waddadu tahay waddo gaadiid u maro gaadiidkaasi noocuu yahayba isagoo raran waa inuu iska hoos mari karo oo aan waxyaabahan gaadhahayn haddii kale ma bannaana oo nebigu wuxu uhi laa darara walaa diraar dadkiibuu dee dhibaya waxaana waajiba in la burburiyo o la baabi'iyo laakiin cidda baabi'inaysaa ma aha shacabka fitna ka dhalanaysa haddii iyaga laysu diro dowladdaa baabi'inaysa lakiin iyagu way ashkata tegi karaan dowladda odhan karaa ana laga baabi'iyo ninkan barandihiisan ama heegadanuu meesha ku samaystay ama majaroorkiisan dadka dhibaya ee madaxa kaga dhacaya dadka waddada maraya way odhan karaan iminka waxaa la mida waxyaabahaas oo aan shareeco loo eegin xadhkahan laydhka iyo xadhkahan telefoonnada waddooyinkay ka tallaabaan soo maha waa loo ogoliyay oo dee waddooyinka way ka tallaabin karaan oo hawadaa waddada way marin karaan lakiin maxaa shardi ah waa inaanay dadka wax dhibaata u geysanahayn naftooda iyo maalkooda toona oo gaadhiga raran waa inuu iska hoos mari karo iminka innaga maxaa dhacda xadhkahaas waxaad arkaysaa oo gaadhi rarani uu jiiday yacnii intuu gaadhay dee uu gooyey oo gaadhigii halkaa la hor taagan yahay oo la leeyahay xadhkaa iska bixi anaaba arkay dee taas gaadhi weynoo gurigaya ka soo baxay booyadahan dee bullacadaa qaadu ahaaba ayaan ka soo daba baxay oo gaadhigiioo dhagaxaan lala hortaagay war maxaa dhacay xadhig laydh buu jaray xadhiggii laydhkan saaw eegayo qofka dheer baaba gacanta la gaadhayaba gaadhi iska daaya wadana waa laga tallaabiyey isagii baa la haysta kuwa tilifoonada saasoo kale waan arkay xadhigaas wuxuu dhib geystaa iyaga lagu leeyahy iska dhaaf iyagu gaadhigii gaadha inay wax ku yeeshaan waayo waddadan dadkoo dhan baa wadale qof waliba inuu biraaxatii ku mari karo si nabadoo bilaa dhibaata u ku mari karo qofka markaa isagu hawadii waddada xadhka marsaday waa inuu kor u qaado oo meel aan dad iyo gaadiidtoona aanu gaari karin waa inuu gaadhsiiyo waay dariiqa ma bannaana in laga dhiso deka dekadu waa kaabadahan dee lagu fadhiistay ee guryaha in laga hor sameeyo xataa geed laguma beeri kara bay qabaan shaaficiyadu innagana dee dowladdaa bayna tidhaahda guryaha hortooda geeda ku beera sooma waddadii baa lagu beeraya marka ayago xaggay ka eegeen markay diideen haddaanu hadda dhibaato lahayn mustaqbalkaa laga baqaya bay idhahdeen oo qofkani wuu ku fidi karaa meesha hadhow buu odhan karaa meesha waddadu halkaa may ahayn jagadayda meeshoyda waa kaa geedkayga ku yaallo odhan karaa hadhow waanay dee dhacdaa mararka qaarkood waa ka qodi karaa bay idhahdaan bullaacadda laakiin iyada lafteedu waa inaanay dhib lahayn oo la dul mari kara dee haddee waddadii qayb goosanaysa maya waa in la dulmari karo dariiqa noocii labaad iyo axkaamtiisu u galo wuxu uhi walaa yajuusu ma bannaana ishraacu rawshan barande iyo wax la mida in lagu soo saaro fi darbi dariiqii almushtaraki ahaa mid ay dad wada leeyihiin dad gaari ay wada leeyihiin ilaa biidni shuraka kuwii shurakada kula ahaa inay oggolaadaan mooyaane waayo dariiqan waa milku liannaas dadka albaaboodu ay ku soo jeedaan baa iska leh addarb lmushtarak waa waddada soo oodanta tusaalahaan laba sekadood baa saa isaga isu dhinac mara waddaa dhex marta waddadaas way soo xidhantaa marka waddadaasi waddada furan la mid maaha dadka albaabadooda ay ku soo jeedaan baa waddadaa iskale waa milku lahum waa ariiqunoo tacayana maaliku waa waddo ciddii lahayd la garanayo wey waa kuwa albaabada ay ugu soo jeedaan hadda iska ilaali haddii dhismihiisu uu waddadaa dabada ku hayo laakiin aanu albaab ku lahayn meesha xaq kuma leh mar hadduu ka sii jeedo kuway albaabadooda ku soo jeedaan baa waddadaa iska leh iyagaana shuraaka ku ah marka mid ka mida hadduu doonayo waddada inuu berende ku soo saaro waa ina iyagu u ogolaadaan haddaana iyagu u ogolaan uma banaana mar haddii labadaa wadda maxay ku kala duwan yihin waxay u kala duwan yihin taa cid looga fasax qaadanaya ma jirtee dee wixii dadka dhibayu umbaa laga ilaalinaya tanna dad kalabay tahay inuu idan ka qaato iyo ogolaansho taas sulxi laguma geli karo oo dadka jaarkiisii ma odhan karaan waddadaa furan haddaad berande ku soo saaraysa dhib bayaanu lahaane sulxi nala galo xoole noo celi ma odhan karaan waayo cid gaari ma laha waddadaa maftuuxee furan laakiin kan mushtaragaayee in koobani ay wada leeyihiin waddadaas soo oodanta sulxigada waa lagu geli karaa waana sababta masaa'ishan baabu sulxiga loo raaciyey oo ariiqa naafidkaa sulxi laguma geli karo ariiqa mushtaragaana sulxi baa lagu geli karaa waay waddadan haddaba mushtaraga ee dad ay si gaara u wada leeyihiin mid waliba inteebuu markaa xaq ku leeyihi waddadaasi meel bay ka soo gashaa sekadda soo maha mid waliba halkaa ay ka soo gashay waddada madaxeedu ka soo bilaabo ilaa albaabkiisa inta udhaxaysuu xaq ku leeyihi soo warcad maaha waddadu sekadda meel bay ka soo gelaysaa halka ay ka soo gasho rasu ariiq baa la dhaha madaxa waddada madaxa waddada ilaa albaabkiisuu xaq ku leeyihi intaa uu mari karaa xaggaa albaabuu u durkin karaa dhismihiisa meel ka mid oo xaggaa waddada ka soo bilaabmayso xigta albaabuu ka furi karaa bishardi inuu kii hore xidho waayo dee saxmad bay sababaysa innaga waxaa laysuma joojiye sooma meeshuu doonuu bakhaarkiisa albaab ka furaya iyo gurigiisa hadduu albaab xaggii waddadu ka imanaysay dhismihiisa xiga uu ka furo kii kale waa inuu xidho wey waayo saxmad labada albaab saxmad bay sababayaan bay leeyihin waayo waddadan waa waddo la wada leeyo dad baa si gaara u wada leh tii iska furayd lamid maaha meeshuu doonaya albaabku kaga furanayay albaabkiisa wixii xagga gudaha ka sii xiga xaq kuma laha isagu waxaa xaq ku leh dadka isaga xagga ka sii xiga xaggaa gudaha ay waddadu usii geliso hadduu doonayo markaa in dhismihiisa dhismihiisa tusaale ahaan waa labiyo toban mitir albaabkii wuxuu xigay xagga waddadu ay ka imanayso hadduu doonayo albaab inuu xaggaa gudaha u durkiyo uma durkin karo ilaa kuwa xaggaa waddadu ay ku afgo-ayso ka xiga idanu ka qaato waxaana xaq u ley in idhahdaan dee saalixna calaa maal halkan annagaa iska lehayo gurigaaga hortiisiiba ha noqoto laakiin wadda ahaan adigu xaq kuma lihin xaggan aad usoo durkayso maal nasiiyo sulxi nagula gal taasuu ka hadlo wuxuu yidhi musanifku raxima allahu tacaala wayajuusu waxa bannaan ilima lahu baabun ka albaab kule waddadaas waddadaas soo xidhanee mushtaraga taqdiimu lbaab albaab inuu u hormariyo inuu hore u dhigo fi darbi lmushtarak waddadii la wada lahaa hore u dhigo macnaheed waa maxay yani albaabka dee meelaan dhismihiisii ayn kama furayo laakiin waxaynu nidhi wuxuu xaq ku leeyahay waddadaasi halkay sekeda ka soo gasho ilaa albaabkiisa soo maha marka albaabkiisii xaggii waddadu ay ka imanaysay wuu u durkin karaa oo de waa intuu xaqa ku lahaabay ka mid tahay sooma laakiin albaabkiisa albaab xagga gudahe waddadu ku afgo-ayso ka sii xiga ma furi karo ilaa uu kaydan qaato kuwii xaggaa ka sii xigay malaa in la sawiraabay ku fiicanta masaladaas walaa yajuusu ma bannaana buu idhi taakhiiru albaabkiisa inuu dib u dhigo oo xagga waddadu ka imanaysa mooyaane xagga ku afgo-ayso uu dib ugu dhigo ka soo qaad waaba tusaale ee sekadii waa tan tii kalena waa tan halkaasay ka soo xidhantay sekadu waddadiina halkaasay ka soo gashaa waddadaa yaa wada leh ya dadka albaabahooda ku soo jeedaan mid xagan kaga jeeda mid xagan kaga mid xagan kaga soo jeedaba dhulka ay leeyihiinoo kaley ka dhigan tahay oo gebigeeda waxa odhan karaa waanaynu qaybsannaba way ku heshiin karaan oo waddadii furnayd oo ummadoo dham ay wada lahayd la mid maaha waddadaa haddaba ra'su ariiqu waa xaggaa waddadu ay sekada ka soo gelayso aakhiru darbina waa xaggaa ay ku dhammaanaysa ay ku afgo-ayso dadka haddaba ku soo jeeda mid waliba waddadaa inteebuu xaq ku leeyi halkay waddadu ka soo gelayso laga bilaabo ilaa albaabkiisa wixii gudaha ka sii xiga shaqo kuma leh dadka ka sii dambeeya ee gudaha sii xiga ayaa leh keebaa ugu xaq badan dadkaas sekadaa tusaalahaan halkaa kaga soo jeeda keebaa ugu xaq badan ka ugu dambeeye waddada ay ku soo afgoodo kaasaa ugu xaq badan waayo waddadoo dhanba isagoo xaq ku leeyi waayo haddaba kii albaab halkaa ku lahaa tusaale ahaan dhismihiisi waa kaa albaabu halkaa ku lahaa xaggan albaabuu u durkin karaa waayo waa inagii nidhi albaabkiisa ilaa waddadu halay ka soo gasho xaq buu ku leeyay sooma xagganoo dhismihiisa uuna albaabuma durkin karo waayo dee xaqiisiibuu ka baxay albaabkiisa ilaa waddada wuxuu lahaa isagu albaabkiisa ilaa halkay waddadu ka soo bilaabanto ra'su ariiqa wixii albaabkiisa xaggaa ka xiga xaq kumuu lahayn sooma hadduu doonayo inuu albaab ka furo dadkii waddada ay wada lahaayeen waa inuu idan ka qaato weliba kuwa xagga ka sii xiga waxaana xaqu le in idhahdaan xoola bixi haddaad doonaysa inaad halkaa albaabaad ka furato waayo waddada qayb aanu marka hore xaq ku lahayn buu xaq hadda ku yeelanaya sooma oo kuwii xaggaa ka sii xigay buu shuraaka kula sii noqonaya marka intaasu buu ujeedaa markuu le wayajuusu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaab inuu hormariyo xaggan uu ka furo fi darbi mushtarak laakiin maxaa xataa isagoon ka idan qaadan waayo waa xaqiisii buu kusii durkayaa lakiin maxaa shardi ah waa inuu albaabkii hore waa inuu xidho waayo labada albaab saxmad bay sababayaan oo guri dee albaab qura laga gelay mid laba laga gelaya isku mid maa walaa yajuusu ma banaano taakhiiru albaabka inuu dib u dhigo dib kuwa xagga waddadu ka imanaysa xaan kale gudaha ilaa biidin shurakaade weeye kuwa shurakaday ku inayna ogolaadeen mooyaane waxaana sulxina way kula geli karaan inuu maal ka bixiyo arrinta noocaasi wallahu aclam w sala allah cala nabiyina mxamed wcala alih wasaxbi ajmaciin